Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mugdi badan uu dul hoganayo amniga dowladda federaalka halisna ay ku jirto waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay khasaare waxaanu ahayn kasoo faa-iideyn duulaankii ay ku qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaasna ay ku fashilantay oo looga itaalroonaaday waxa uu sidoo kale tilmaamay in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka baxay islamarkaana uusan jirin amni la isku haleyn karo oo ay maanta haysato dowladda federaalk
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayahow mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku rahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato kala gogoynaysa kaga faaidaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faaidasanaysa madaxweyne kaga faaidasanaysa marba hadduu jiritaankii khatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeegka lagu cabiraayo boqol kiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanayn la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadibaa ugu dambeeyey foolxumadi a dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahday si kelis inta lagu qabsay looga baxsideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agana aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay iska soo duday gudaha lagux dhacan ogsoonahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa meedadkooda qaarkood weli meesha lagunuquli jigo lafxoos weyna dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii bannaankii cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad baa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiisa ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guul darro iyo niyajab isqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo sunukii darhad lagu dilay si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada si aad ah u qabsaday xildhibaanada iyo siyaasiyiinta quusta ka muujinaya jiritaanka dowladda federaalk dhanka kalena sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow la wareegi doonaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho